asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda star f m qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah suuqa ganacsiga mjiinga ee ismaamulka wajeer oo xalay dab qabsaday soomaaliya waxaad ku maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh oo sheegay in deg deg loo soo celinayo ciidamada tababarka u jooga eritereya dhanka iyo caalamkan waxaan idiin haynaa waa madaxweynaha ukrain oo sheegay in weerarada ruushka uusan kala joogsi lahayn subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa isniin taarikhdu waxay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha toddobaad ee luuliyo sannada labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran waxaa xalay fiidkii dab ka kacay suuqa ganacsiga ee loo yaqaano suuq mjiinga ee ismaamulka wajeer dabkan ayaa waxa uu sababay in hanti malaayiin ah ay halkaasi ku burburto qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay ama hantidoodii ku waayay suuqa ayaa dareenkooda sida tan u muujiyey
waxaan ka bacisharaystaa sokomujinga waxaa iigu gubtay alaab zaa'id ah ayaa iigu gubtay istooran gadaa raashin ayuno aan gadaa sokortaan gadaa bariiskaan gadaa caanahan gadaa amboogadaan gadaa dukaankayda hadda hisaabtiisa lama soo koobi kara marka waa musiibo ilaahay keenay alxamdulilaah waxaan leeyahay ummadda islaamka wixii meeshaan ku khasaaray kulli waa loo jeedaa waxaan codsanayaa dowladda wajeer inay waxqabadkeeda gaabisay oo markii gurigaan dabkaan bilaawanay hadday keeni laheeday dabdamiska waa inaan badbaada lahayn laakiin hadda waxaan ku qasaarnay oo aan ku ba'nay dabdamis la'aan ayaan ku qasaarnay dabdamis waa joogay dabdamis biila'aan ee markii dadka gubta biyo loo doonay wajeeraan ku aragnay dabkii wixii yaray haddana dami waa gaarigii jeeshka imaaday meeshaan musiibaha ka dhacday waxaan codsanayaa islaamka meeshii jooga oona fiirsanayin waxaan codsanaynaa inaana la soo saa'ideeyo khasaaro badanaana gaartay ummad badana meeshaan ku nooleed ogoon badana meeshaan ku nooleed hantida wajeer meeshaan ay taallay meel kaloo hantida wajeer taallay ma laha alaabta inta yaalla wajeer dhan laga becshiraysanay yow dab baa ka dhacay meeshaan dab aad iyo aad u fara badan hanti badan baa ku burburtay ma naqaan dabka wixii kiciyey marka annaga hantida ayna suuqii wixii gubay markii labii tobankiiaan dukaanka soo xidhay dhib ka dhacay dhib aad iyo aad u fara badan wey ma naqaana marka arrintayna xoola hanti badan baa ku burburtay ilaa iyo waxaan soo adeegnay maarata ciid ciidkii marka dhibka dabka waxa kiciyey ma aqaan hanti aad iyo aad u fara badan waxaa suuqu ku ganacsada suuqa magaalada ugu weyn wey suuqii magaalada ugu weyn ayaa dab ka kacay wixii dab ka kiciyey ma naqaano arrimahaas dib baan u baaraynaa hadda alaabbaa igu marta marka alaabba alaabbaa laiga boobyahayaa marka warkama gaar insha allah markalaan hadlayna hadduu ilahi yirahdo insha allah khasaaro weyn baana gaaray khasaaro bilyan bilyamiin wey bilyamiin ma qas ma maarkay mar kale baan hadda dareenkaygaa maqanba xoolahaygaa la boobyahaya shacabka sokomijinga maanta dhibaatada ku dhacday weligeeda kuma dhicin mid ay ka kabsan doonaan maaha weli qaas ahaan waxaa u badan haweenkeenna oo walaaleenna lafdhabarka bulshada ayaga ugu badan ganacsatada iyo dhallinyarada marka waxaan leenahay aad baan ugu xumaanay waxaan leenahay dhibaatadana soo gaartay kolba ilaahay un baa noo dhibdhaami karaa laakiin maanta mid la sheegi karo oo laga sheekayni kara maaha dabka wuxuu ku bilowday sitimar ayaa shoog qaaday sitimarka ayuu ka bilowday dabka saddex saac iyo bar ayuu bilowday dabkan wuxuu ka bilowday jidka isgooska weyn dhanka baasabra baatiga shisheeye ugu oo jidka ku yaalla oo ugu dambeeya ayuu ka bilowday walaalaheenna bulshada wajeer way noo gurmadeen kheyr allaha siiyo laakiin dabdamiska waa laga gaari waayey meesha dowlad county government kuma hayno gavana ma haysanno gavana ma haysanno annaga annaga ma haysanno m c na ma haysanno waa ku khasaarnay khasaarada maantana soo gaartay meel maanta la taaban karo ma aha deen baa nalagu leeyahay deen ayaa nalagu leeyahay hantada iga gubatay waxaa iga gubatay aniga laba dukaan ayaa iga gubatay labada dukaan waxaa ku jirta lacag haddii la qiyaaso afar milyan baa ku jirta waana gubatay taasna amar ilaahay ayaa ku dhacday waxaan codsanaynaa madaxda hadda xilka raadini waa inay noo soo gurmadaan oo siyaasiyiinta ah ninka m b-ga u taagan iyo ninka gabanaha u taagan ninka senataha u taagan ninka women rep u taagan ninka m c a u taagan waxaan ka codsanayna walaaleyna madaxda inay noo soo gurmadaan hiil iyo hoo inayna garab taagnaadaan maxaa yeelay xilli wakhti siyaasad ayaa lagu jiraa oo doorasho ayaa soo gashay labaatan iyo siddeed beri ayaa ka dhiman waa inay noo gurmadaan ay noo qidmeeyaan ay naga naxaan haddaan shacabkooda nahay lacagta la- oo ku khasaartay lama soo koobi karo waxa la soo koobin shayan caddadan walaa xisaaban wax maanta la soo koobi karo ma aha waayo meeshan ga- wa- ganacso badanaa ku ganacsani oo masaakiin badanaa ku nool ilma isguulku aan aan- aan uga baxsanaynaa wax ilaahay abuurta oo noo soo ma aragta waq- waqti xasaasiyaa lagu jiraa ramalaanaan soo marne alaabta meesha waxaa jirta ma arag sixirbaranaa jira alaabta hataa nagala ma gadanin ani naftay ahaan waxaan haysta ganacsi bagaashaan hayste ee qudaaraan gaday ee arrintan si fudud baa wax looga qaban lahay waayo dhulka ma haysano dawlad dawlad meeshan ma jirto gofana ma jiro hal m b iyaa noo soo aa noo soo gurmadi dabkooyaas nagula jire ninkan la yidhaahda rashiid qaasin aamiin hanti badanaa meesha nooga gubade masaakiin badanaa ku nooleed agoommo badanaa ku noolaay ma aragtay in si deg deg oo sidii oo qaylo dhaanta oo uhuru kenyatta as ugeenya madaxda iyo soomaalida iyo muslimiinta in sidii dhaqsi badan loola soo gurmadaan rabnaa الله سوق وجبنها والله وبالله تلا سان وسوك إلهي بقى نحدي ما كسوك إيوه ما دام إلهي سبحان قادر كل نوكين الحمد لله شكر الله أنا سوق أنت أساسا عندكين ولي جن سوق جينجا مجبنين دولة ما قمنا دبدم اسم قمنا دبدم اسم رامي إيمان هل جاري أو ملتري الرشيد قاسم أمين صادر رشيد ونقول جرا دبكة أول نمك كلام دورنين كتاكا إم سي إيه إلى قفنا إلى محي إم بي محي نقول ما وين محي نقول سوق ما وين waxaan ka codsanaya saddex iyo toban umar reebaa taagan wax noo soo kuwa hadda rabo kuraha iyo kuwa ku jira wax noo imaada male masiibo weyn baa maanta noola kulantay masi waxaan codsanayna horta dawlad ma qabnee maxaan ka codsanaa dawladdaan qabna aawo dawlad wax noo qabana ma codsanayno ummadda soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa meel dawid iyo dal meeshay joogaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noo soo gurmadaan dawlad la'aan baa nahaysa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
iminkana soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wehelinayo madaxweynaha dalka eritereya istiyaas afarkiya ayaa kormeeray cutubyadah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee tababarka ku jooga ama u jooga dalkaasi madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyadan oo si gaara loo tababaray waxa uuna u kurgalay xaaladooda nooleed isagoona warbixinno ka dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta oo madaxweyne xasan sheekh uga mahadceliyey booqashada uu ugu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda oo la hadlay ciidamada ayaa uga warbixiyey qorshaha dowladda ah ee sugidda amniga guud ee dalka iyo xoreynta deegaanada ah ay ku sugan yihiin al-shabaab kuwaas oo uu sheegay inay cadow ku yihiin horumarka iyo weliba dowladnimada shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh ayaa adkeeyey fulinta ballanqaadkiisii ku aadanaa soo celinta dabcan waa ciidanka soomaaliyeed ee ku sugan eritereya isagoo xusay sida shacabka soomaaliyeed ay ugu farxayaan markaasi waa muuqooda halka ay cadowga argixisadanu ay ka naxayaan cududooda Ee, xasan sheekh ayaa waxaa sidoo kale dowladda eritereya uga mahadceliyey tababarka ciidamada ah oo q- markaasi ka qeyb qaadan doona xasilinta s- waa dhanka soomaaliya kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiya yaasiin samater ayaa kulan la qaadatay ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay waa kiki gebo ee sidoo kale kulanka waxaa qeyb ka ahaa xogyaha guud ee golaha shacabka cabdikariim buux iyo habdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan waxaana kulanka diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa arrimaha hortabinta uu leh golaha shacabka gaar ahaan arrimaha haweenka arrimaha xuquuqul insaanka iyo taakulaynta shacabka soomaaliyeed ee abaaraha ay saameeyeen ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay kiki gewo ayaa u mahadcelisay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiya yaasin samater iyadoona ballanqaaday inay kala shaqeyn doonto arrimaha haweenka iyo weliba arrimaha xuquuqul insaanka iyo taakulaynta shacabka soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen dhankaasi caalamka madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay in weerarada uu ruushku ka wado dalkiisa uusan kala joogsi lahayn soddon iyo afar weerar oo xagga cirka ah ayuu ruushka fuliyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay oo uu ku jiro weerarkii ilaa iyo hadda lagu dilay toban iyo shanta qof aanrahda shan iyo tobanka qof ee magaalada donetsk ee gobolka jazivya madaxa xafiiska madaxweynaha ukraine andrei yamak ayaa weerarka jaziv ku tilmaamay fal argagixiso isagoo sheegay in ruushka uu ku jiro liiska wadamada maalgeliya argagixisada wasiirka difaaca ee ukraine ayaa u sheegay wargeyska the times in wadankiisa uu uruurinayo ciidamo tiro badan kuwaasi u adeegsan doona hubka ay ka helayaan reer galbeedka si ay dib ula wareegaan gobolka koonfureed ee uu ruushku qabsaday